mujaahidiinta jamaacada nusratulislaam walmuslimiin ayaa weeraro xoogan waxa ay ka fuliyeen gudaha dalalka maali iyo burkina faso kuwaasoo lagu beegsaday ciidamada xukuumadaha ka taliya dalalkaas iyo maleeshiyaadka murtasaqada fagner ee uu ruushku soo tababartay waxaana weeraradani ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray ciidamada iyo maleeshiyaadka calooshoodu shaqaystayaasha ah ilaa toddoba howlgal oo isugu jiro kuwo toos ah qaraxyo iyo kamaa-in ayay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin la beegsadeen askarta xukuumadda maali mu-asasada azalaaqah oo ku hadasha afka jamaacadan jihaadiga ah ee ku xiran ururweynaha alqaacida ayaana baahisay qoraallo kooban oo ay ku faahfaahisay nuucyada ay ahaayeen howlgallada iyo khasaaraha ka dhashay intaba howlgalka ugu horeeya ayaa ka koobnaa saddex weerar oo isku xigxigay kuwaasoo ay mujaahidiinta la beegsadeen askarta xukuumadda maali oo ku sugnaa magaalada niyono ee ku taalla gobolka siiqo ee gudaha dalka maali maalintii khamiista oo ay taariikhda hijriyada ku beegneed koob iyo labaatanka bisha shawaal ayuu dhacay weerarkan waxaana lagu dilay ugu yaraan sagaal askari oo ka tirsan ciidanka xukuumadda maali halka wixii soo harayna ay cagaha wax ka dayeen mujaahidiinta ayaa waxa ay weerarkan kusoo furteen hub iyo agabyo milatari warka ka soo baxay nusratul islaam walmuslimiin ayaana lagu sheegay in weerarkan ay mujaahidiinta kaga shahiideen saddex dagaalyahan weerarka labaad oo isana dhacay laba iyo labaatankii bisha shawaal ayay mujaahidiinta ku qaadeen bar kontarool oo ay ku sugnaayeen askarta xukuumadda maali oo ku taalla gobolka mubiiti ee dhaca bartamaha dalka maali ugu yaraan hal askari ayaa lagu dilay weerarkan waxayna mujaahidiintu ku burburiyeen laba gaari iyo mooto ay ka carareen ciidanka xukuumadda waxaana intaa dheer oo ay soo furteen hub iyo agabyo milatari mu-asasada azalaaqah ayaa baahisay sawirada khanaa'imta ay mujaahidiinta kusoo furteen labadan howlgal ee ka dhacay gobolada mubiiti iyo siiqu ee gudaha dalka maali isla maalintii jimcaha ay taariikhda hijrigu ku beegneed laba iyo labaatanka bisha shawaal waxay ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin weerar qarax ah ku burburiyeen gaari ciidan oo ay wateen askarta xukuumadda maali weerar kale oo toos ah ayay mujaahidiinta la beegsadeen bar kontarool oo ay ku sugnaayeen askar ka tirsan xukuumadda camiilka ah ee maali waxa uuna weerarkan si gaar ah uga dhacay deegaanka naara ee dalka maali waxaana weerarkan lagu dilay ugu yaraan laba askari inta u dhexaysa tuulooyinka naara iyo colomba waxay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ku qarxiyeen gaari gaashaaman oo ay wateen maleeshiyaadka calooshoodu shaqaystayaasha fagner waxaana guud ahaanba burburay gaariga weerar kale oo qarax ah ayay murtasaqada ruushku tababartay ee fagner kula kulmeen inta u dhexaysa tuulooyinka maarja iyo colomba waxaana sidoo kale weerarkan lagu burburiyey gaari gaashaaman weerar xoogan oo kamiin ah ayaa waxaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan xukuumadda maali oo iyana ku socdaalayay deegaan ku yaala gobolka kayis ee gudaha dalkaas waxaana weerarkan ka dhashay khasaare xoogan mujaahidiintu waxay xaqiijiyeen in howlgalkan kamiinka ah ay dhegta dhiigga ugu dareen ugu yaraan toddoba ka mid a ciidanka xukuumadda maali ayna dhaawaceen sideed kale kolonyo maleeshiyaadka calooshoodu shaqaystayaasha fagner ah oo ku socdaalayay duleedka deegaanka faaba ayay sidoo kale mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin la beegsadeen weerar qarax ah waxaa weerarkan si xun ugu dhaawacmay ugu yaraan laba ka mid a murtasaqada fagner oo uu ruushku tababartay waxayna mujaahidiintu sheegeen in khasaarahan uu yahay mid horudhac ah dhinaca kale waxay mujaahidiinta weeraro kala duwan ka fuliyeen dalka burkina faso oo isana daris la ah maali waxaana ka dhashay khasaa'ir kala duwan oo la gaarsiiyey ciidamada xukuumadda dalkaas ilaa saddex howlgal ayay mujaahidiinta ka fuliyeen gudaha dalka burkina faso weerarka koowaad oo ahaa kamiin culus ayaana ka dhacay inta u dhexaysa tuulooyinka babojalosa iyo diidgo ee dalka burkina faso jamaacada nusratul islaam walmuslimiin waxa ay xaqiijisay in weerarkan ay ku dileen saddex ka mid a ciidanka xukuumadda wagaduugu ayna kusoo furteen afar mooto hub iyo agabyo kala duwan weerarka labaad oo ahaa mid toos ah ayay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ku qaadeen fariisin ay askarta xukuumadda burkina faso ku lahaayeen deegaanka yamba oo dhaca gobolka faada ee gudaha dalkaas weerarkan oo ahaa mid culus ayay mujaahidiinta ku dileen ugu yaraan toddoba ka mid a ciidanka xukuumadda burkina faso waxayna mujaahidiinta halkaasi ku gubeen mid ka mid a gaadiidka dagaalka oo xerada u yiilay ciidanka la weeraray toddoba iyo toban mooto ayay sidoo kale mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin kusoo furteen weerar xoogan waxaana intaa dheer hub sanaadiiq rasaas ah iyo agabyo milatari oo ay soo khaniimaysteen mujaahidiinta weerarka ugu dambeeya oo ahaa kamiin ayay mujaahidiinta la beegsadeen ciidamo ka tirsan xukuumadda burkina faso oo ku socdaalayay deegaanka beni oo ku yaala gobolka tungado waxayna mujaahidiinta weerarkan kusoo qafaasheen hal askari oo ka tirsanaa ciidanka weerarka la kulmay iyagoona horey usoo kaxaystay lix mooto oo ay wateen kolonyada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ee ku xiran ururweynaha alqaacida ayaa camaliyaadkooda ku ballaariyey dalalka burkina faso naiger mali iyo kuwo kale oo dhaca saxaraha iyo saaxilka afrika arrinkaas oo bannaanka soo dhigay in manduumadii amniga ee baariis hoostegaysay aysan waxdana u haynin bulshada ayna sare usii qaaday faqriga iyo shaqola-aanta mandiqada ka jirta mid ka mid a ahdaafta ay u dagaalamayaan guud ahaan mujaahidiinta ayaa ah u gargaaridda dadka ducafada ee masaakiinta ah kuwaasoo dhibaato adag kala kulmaya shisheeyaha kusoo duulay wadamada muslimiinta mujaahidiinta nusratul islaam almuslimiin oo ka duulaya arrinkaas ayaa waxa ay si gaar ah u beegsadeen maleeshiyaadka calooshoodu shaqaystayaasha fagner ee uu ruushku soo tababartay dhowaan ayayna ahayd markii murtasaqadan ay la kulmeen weerarkii ugu xooganaa oo lagu daafuray camaliyaad nafurnimo ah intaas kadibna ay xigeen rag inqimaasiyiin ah oo khasaare culus dhabarka u saariyey shabakadan taabacsan ruushka ee dhibaatada ku haysa muslimiinta ku dhaqan dalka maali maalin ka hor ayay ahayd markii hay-adda qaramada midoobay ay soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay oo keliya ay ciidamada xukuumadda maali iyo kuwa shisheeye ee duulaanka ku jooga dalkaasi dileen ugu yaraan shan boqol oo ruux oo rayid ah waana qayb yar oo ka mid a tacadiyada ay ku kaceen ciidamadan huwanta ah